annagoo ah guddi muxuu ahay ka yimid magaalada muqdisho inaan soo booqanno gobolkan u dhalanay ee hiiraan aad baan ugu faraxsannahay waxaan ahayn guddi ka kooban lix qofood shan ilaa xildhibaanadeenna lixdaas waxaana soo wakiishay gobolka banaadir gabdhihii ku noolaa ee u istaagi jira markay dhibaatada dhacdo ee lagu yaqiinay ehel jaceyl iyo tol jaceyl oo ah dadkan gobolka u dhashay dadkii u beerla ka dhashay ama kantan qaday dhibaatada jirto ee gobolka hiiraan sidaasaan ku nimid aad baan inaga mahad celinaynaa waxaan wadnaa lacag deeqa oo ay noo soo dhiibeen konton iyo shan kun oo dollar oo aan ka wadno gabdhihii muqdisho ku noolaa ee ehel u ahaa gobolka hiiraan waxaa kaloo lacag nagu soo yaboohay bulshada rayidka lacag kow iyo toban kun oo dollar bulshada rayidka ee gobolka banaadir qaasad aniga waxaan ka mid ahay xubnaha baarlamaanka waxaan ku matalaa gobolka hiiraan waxaa jira gabdho u dhashay dadka deegaanka khaasatan dadkuma ay jeclaa in la dhaho reer rebel laakiin lacagta waxaan ka wadnaa gabdhaha beelweynta hawiye ayaga ayaa guddi saaray ayaga ayaana soo diray aniga xibin ka mida guddigaas ayaan ahaa waxaana soo booqanay dadkeenna iyo deegaankeenna ilaahay nimcada tii aan ku shukrina ha ka dhigo ilaahay dhibaatada waddanka taal iyo colaadda ha naga dulqaado waxaannu jeclaan lahayn inaad dhulka soo martaan ood wareegtaan ood wax indhihiinna ku soo aragtaan si ciddii mas-uuliyadda idin soo saarta oo idin soo dirtay lafteedu aad waxaad hubtaan ama aad indhihiinna ku aragteen inaad u geysaan warbixin fiican markaa waxaan idin leeyahay soo dhowaada wixii aad nooga baahataan annaga ama taakulayna ama warbixino diyaar aad idiinnahay ku guulaysteen lacag lixdan iyo lix kun oo doolar inay helaana ilaahay uu fududeeyey waa gabdhihii isku dayey wakhtigan cariiri baad arkaysaan inay helaan lacagtaas gabdhaha waa gabdho soomaaliyeed waxay ka jawaabeen waxaa dadkii soomaaliyeed gaar ahaan dadkii reer hiiraan halka had maanta ay joogaana waa magaalada beledweyne caasimadda gobolka hiiraan ee hiirshabeelle waa soo dhoweyneynaa mudane guddoomiya maanta waxay u tahay dadka reer beledweyne farxad weyn hooyooyinkoodii gabdhahoodii walaalahood oo weliba sahay u wado in magaalada beledweyne ay soo gaaraan waxaa keliyaan rabaa marka inaan idhaahdo garashada ilaahay idin garasiiyey inaad halkaan dhibaatadii ka dhacday aad u soo gurmataan ama aad timaadaan waxay idin saaraysaa mas-uuliyad heer soomaaliyeed ah gobolkan waxaa degan soomaaliya khabiil ka maqani ma jiro waxa aad wadaanna xaqiiqatan si soomaalinimaha laguna qaybinayaa laguna cunaya haddii ilaa yihahdo mas-uuliyaddaas marka isxilqaamka aad isxilqaamteen wuxuu dhalay in soomaali wixii dhididkiinna iyo jeebkiinna ku jiray oo aad naftiinna ka soo xanuujiseen ay qaataan marka aad laabanaysaan waxay tufuulayaan marka fariin soomaaliyeed wax walbaahin waxay leeyihiin maqsad maanta abuur aan beero ku abuuranayno ma aadan keenina laakiin wax in dadka tabaalaysan nafta loogu celiyo aad ugu tala gasheen ad wadaan